duhur wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhur ee dalsan qodobada ugu doorkaroon aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doona
wiil waxbarasho loogu waday dalka ruushka oo lagu dilay degmada yakshiid iyo waalidiintiisa oo ka dalbaday dowladda cadaalad
xiisad dagaala u dhexeysa ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka oo maanta ka taagan degmada camaare ee gobolka mudug
dhalinyaro aana qabiil darteed loogu dilay deegaan hoos taga magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud
wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo ku ammaanay ciidanka ka hortaga rabshadaha oosha adag ay ka hayaan garoonka ciyaaraha staadium muqdisho
madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo baaq nabadeed kasoo saaray colaada ka taagan gobolka shabeellada dhexe
wararka dibadda warkeenaad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doona
ruushka oo dalal kale kala hadlaya xaaladda cakiran ee khaza
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam kilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale isku soo noqosho wanaagsan dhageystayaal waa maalinimo talaada taariikhduna waxay ku aastaysan tahay saddex iyo labaatanka bisha koowaad sanada laba kun labaatan iyo afar waxaadna kusoo dhawaataan qodobadii aada maqasheen intaasi ka faahfaahsan
aan ku bilownay wiil waxbarasho uga socday dalka ruushka ayaa lagu dilay degmada yaakshiid xalay iyadoo waalidiinta wiilkaasi dhalay ay cadaalad ka dalbadeen dowladda federaalk soomaaliya in ay markaasi ninkii dilay ay soo qab horgeeyaan sida warkaan uu ku faahfaahinayo cabdisalaan juule shaakir
waa kanaa baasaboorka maxaa ladhaha wuxuu u socday ruushka haddii cadaalad jirto in nimankaas diirka lii keeno wallaahi bilaahi waxaa la dhahay qof qaadi karto ma leh qofki in la qaada iska dhaafee qofki agtiyada tagta xatii xabadaha lagu dhufaha asigana wuxuu dhahay nin xaafadda ka mid ahaa mustaqbalaa leeyahay ee halii qaado
halkan waxaa ka jirta murug aad u weyn waana goobtii ama xaafaddii uu deganaa allahu naxariistee hanad cawiil oo ahaa wiil aad u dhallinyar aqoon-yahan tababaro macalin ah iyo sidoo kale wiil si weyn looga yaqaana xaafaddan oo ku taala degmada yaakshiid ee gobolka banaadir allahu naxariistee hanad ayaa xalay lagu dilay xaafadan hadda idinkala soo hadlaya oo ku taala degmada yaakshiid ee gobolkan banaadir wuxuuna ahaa wiil aad u dhallinyar oo nolosha mustaqbal fog ka lahaa xaafadiisa waxaa ka jirta maanta murug aad u weyn wayna ka duwan tahay sidii hore dadyo kala duwan oo aad u fara badan ayaana waxay u imaadeen tacsi xaafadan hanad sida aan xog ku helnay qoyskiisa inoo sheegeen wuxuu ahaa wiil aad u degan akhlaaq leh wuxuuna sidoo kale goordhow la qorsheynayay in loo diro dalka dibaddiisa gaar ahaan inuu waxbarasho uu aado dalka ruushka waxuu sidoo kale hana tababaro u ahaa iskuulka macalin jaamac oo ka mid ah iskuullada ku yaala magaalada muqdisho oo ciyaartooydooda uu gaarsiiyey ilaa iyo kama dambaysta ama tartanka fiinaalka ah kaalinta toddobaad ayuu ka galay imtixaankii dowladda ee sanadkii aanu ka soo gudubnay dowladda federaalk soomaaliya ee qaaday waxaan la hadalnay qoyskiisa iyo sidoo kale mid ka mid ah wiilasha dhallinyarada ah ee la joogay wakhtigii kiiskan uu dhacayay wuxuu inooga warbixiyey sida ay wax u dhaceen iyo sidoo kale qaabka loo dilay hanad waxaa la dhahay qof qaadi karto ma leh qofki in la qaada iska dhaafee qofki agtiyada tagta xatii xabadaha lagu dhufaha asigana wuxuu dhahay nin xaafadda ka mid ahaa mustaqbalaa leeyahay ee halii qaado hanad cabilwaaye mustafo waa taqaana uu dhahay ninka dharcadkoo magacaawaye saasay tahana moobeelo intuu dhegti iska saaray oo laba jiira iska socsocdo ma fahmino ninka markay tacbaan soddon daqiiqa meesha markuu yaalay oo tacbaan yahay ee kiixoo ahaayo inta oo nuuxyahay ee yar tahay aa niman badan oo asxaabta ka mid oo xaafaddaa soo ordeen xoog aa ku qaadana maahane iyuka xeelad waa naga diideen marka waxaa rabnaa waxaa waay niman oo mustaf mustaf iyo la dhaho ciidan ah waay oo biskoolada wato weli xaqdaro ku dileen haddana in la qaado way diideen mafaamino waxay ku bilaabatay anuga dhalinyaro xaafadeedaan ninkaas banooni oo ku yimaada koodu anagana xaafadaa joognay waxaa barxad meesha anoo habeen walba ku leersano dadka dhanaa og waa iskaga sheekaysana xaafadeena marka xaafadeena ku sheekaysayna barxaddaasaa ku wacay maa waa dhahay barxaddaasoo iigu imaayey barxadda anugoo ku sheekaysayno aa waxaa dhana socsocodaa aadaynaa markaas ii gaaraynan meesha ninkaas oo ku dilmi rabo aa kiixoo ah baabuurkaanoo ordaana soo galaba oo kiixoo ah hadduu soo ordi ma cabsan xatii xabad markaa maqalnaa cabsan waayo anuka kiix ciidan manihin hubna ma wadan markaas waa uradnay waxaan ka cabsanay xabado kadib waxaa nagu soo dhacday in aanu koo qalad lahayn nala dili karo gadaal in nalaga dilo awgeed cabsiyaa ka cabsanay waa istaagnay saddexdiina saddexaanu ku istaagnay ani iyo hanad cabiil iyo wiil luqmaan la dhaho gambashada aa gambana awgeed ninkaas wuu istaagay wuxuu isdhahay laguma dilay anna waa igu jirta niilama dili karo waayo wax ma haleena igu jirta ani ninkaas xabadda haddee hadduu istaagi oo oo xagga u orad maagi kii xawaa ninaa ka hor imaada soo laab markuu maagi anukana soo aadane xabadaa laga horgey ninaa inta ka hor tago xabad fiiraa u galashay marka taas mid layskaga haraay maaha ninkaas hanuu laga cadgooyo aasahayna xoogeyna fuuleyna anuga etoobiyaan manihin dad oo kiixoo ahay soomaaliyaan ahay dad oo lagu tumo kara manihin hanoola aarguud aasahayna ninka hubka hanoo laga dhigo maantumaan aa iska celino iska celi warcad waay hadal hadal laga xijooda maaha niho aniga waqtigaas ani waa shoogsanahay kiixoo ahay kristoobar baleem iyo dhiiga marka arkay nimanka ma qayaasi karin laakiin waxaa hubaa inay hal nin aheynay badnaayeen ninka nacamleeyaha oo ninka dilay biskooladaasi ma lahayn markuu ku dhufay wuxuu dhahay warniyaho ninka xabadda waa ku dhuftay asigana wuxuu dhahay biskoolada keen aa xareeya marka biskooladan intuu gay hooyada dhasha hanad maamo deeqo oo iyaduna aad u murugeysan ayaa ka hadashay dareenkeeda iyadoo sheegtay inay u baahan tahay in cadaaladda ay hesho wiilkeedana een dadkii dilay een maxkamadaha iyo sidoo kale hay-adaha ugu sarreeya dalka iyo madaxda ugu sarreysa ay ku codsatay in ay dabagal ay ku sameeyaan loona soo qabto mid ka mid a qoyska ayaa sidoo kale nala hadlay oo dareenkeeda iyaduna cabirtay deynti waa kanaa baasaboorki maxaa la dhahaa wuxuu u socday ruushka hadda ardayda top tenka imtixaanka kasoo baxdo ahay soddon kun arday top ten kasoo baxay xataa shahaadadan wasiir- wasiir xamse barra ku jiro markii la guddoonsiihaayey ardaydaasoo ku jiray Een, marka waxaa asaa guddoonsiiyo shahaadadan walaahi waxaa codsana aniga haddii cadaalad jirto in nimankaas diirka lii keeno walaahi bilaahi wax kalo codsan madaxda dowladda iyo maxkamadaha waxaan ka codsanaa anoo maamo dhibaataysan ah cunugayga si arxandarro la iigaga dilay waxbarashadiisa dhibaato ah usoo maray is- maamo iska daruufaysan ahay maxaa dhib badan kusoo koriyay wiilkayga curadka ahaa leegu dilay haddana lagu gorgortamo waxaan ka codsanaa haddou sharci jiro haddou arxan jiro haddoo maxaa la dhahaa xaquuq ee jirtay dowlad jirto in ninkaas layga qabto labadaas nin diirka ha laga keena ninkii dilo iyo ninkii bastoolada soo bixiyaba labadaadaba naxariis iyo far haddana dhaawaciisa la qaadi maa dheheen haddana dhaawiciisa la qaadi maayo iigu dareen marka hooy dhibaataysana ah dadaa dhale dhulka kama dhalna ayagana dadkii dhale nagama soo adeejin ajaladaa jirto allay raxma raaximiin noo soo noqo maahanad iimaanka allaha noo sugo laakiin gardarrada lagu dilay iyo edabdarrada lagu dilay ma qaada karno dad qaatana ma nihin carabna ma nihin qoryahaynana ka dhacay maayaanba maato maaraa ka dhacayso hadda maar ma joogto waan waanay joogtaa si sharaf leh oo walaalnimo ah oo cadaalade dadkii dhalay ha nalaga soo garbaxaano dowladda ha naga soo garbaxdo dadka dilayna mas- naguma soo dirin shaydhaana ha ka shaqeeyay shaydhaanka ha ka shaqeeya muxuume waa in nala qanciyaa noola yimaadaa nala sharfaa wiilka hadday aygana la dhaleen amba u dhulka ka dhasha aygaa laga rabaa inayse degdega noola hadlaan hadday dowlad jirto xasan sheekh maxamuud jiifka ka kac haddaan nahay heer xuseen xasan geedda abtow hal faraa nahay hal far geedda abtow abtow eyba kar nimanka la yidhaaho hal far waaye mee
ayaa aana qabiil darteed loogu dilay deegaanka hoostaga magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud wariyahayaga cabdinaasir cadaal ayaa warkan faahfaahinay faahfaahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dhalinyaro aana qabiil loogu dilay qeybo ka mid ah gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya wararka inaga soo gaaraya deegaan lagu magacaabo googooye oo hoos yimaada degmada waa magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ayaa waxaa wararku ay sheegayaan in halkaasi lagu dilay afar dhalinyaro ah oo dadka deegaanka ahay dilka loo geystay afartaasi dhalinyarada ahay ayaa waxauu ahay mid salka ku haya aana qabiil sida wararku ay tilmaamayaan gobolka galguduud gaar ahaan deegaanada hoos yimaada magaalada caasimada ah ee dhuusamareeb ayaa waxaa dhowaanahan ka dhacayay dilal la xiriira aanooyin qabiil
mahadsanid cabdinaasir cadaala dhanka kale markaan haddii aan eegno waxaa xiisad eh, markaasi ay ka taagan tahay degmada camaara ee gobolka mudug taasoo u dhexeysa ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka sida warkan uu kusii dheereynayo salebaan alcadaala
wararka ka imaanaya degmada camaaraha ee gobolka mudug ayaa waxay ku waramayaan in xaalada degmadaasi ay tahay mid degan kadib dagaal halkaasi ku dhex maray ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa deegaanka inta la ogyahay afar ruux ayaa ku geeriyootay saddex kalena way ku dhaawacmeen dagaalkii shalay ka dhacay degmada camaaraha ee koonfurta gobolka mudug goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalku uu bilowday ka gadaal markii ciidamada deegaanka ay ka caroodeen falal dhac ah oo loo geystay dadka xoolodhaqatada ah ee ku nool degmadaasi camaara dagaalkii halkaasi ka dhacay oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa saameeyey isku socodka dadka iyo sidoo kale ganacsiga ciidamada ku dagaalamay degmada camaara ee gobolka mudug ayaa iska kaashaday dagaalkii al-shabaab looga saaray degmadaasi waxaana haatan socota dadaalo lagu qaboojinayo xiisadii shalay dhexmartay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo iyagu shalay halkaasi ku diriray
aad baad mahadsan tahay waryahayaga salebaan cadaala markaana wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalka soomaaliya maxamed bare maxamuud oo garoonka istaadio muqdisho kula hadlayay warbaahinta ayaa ciidanka markaasi ilaalinta garoonka iyo kahortaga rabshadaha waxa uu ku ammaanay hawsha adag ee markaasi ay ka hayaan garoonka istaadio muqdisho iyo sida markaasi ay u kala dhexdhexaadinayaan taageerayaasha oo inta badan rabshado ka dhiga garoonka istaadio muqdisho wasiirka ayaana ciidamada kula dardaarmay inay dadaalkooda si laba jabaaraan waxa uuna sheegay habka ay markaasi u ilaalinayaan nabadgelyada shacabka inay tahay mid ay kaga dayanayaan dunida inteeda kale
inaan idin sheego ugu hore inaan idin hayno abaal weyn iyo bogaadin iyo ammaan shacabka soomaaliyeed idinkaga timid guud ahaan sidaa si lamida madaxda si lamida ciyaartooyda iyo qof walba oo garoonka soo gaaray runtii meeshaan hay-adaha amniga waa dadaaleen garoonka inay maareeyaan taageerayaal dhan lixdan iyo shan kun oo qof meelay isugu timaado mararka qaarkiisana ay ka badan tahay howl yar ma ahan saad ogtihiin garoomada caalamka marka la fiiriyo waxaan aaminsannahay booliiska caalamka inaad ka karti badan tihiin sababtoo ah garoomada caalamka garoon qaadkiisu yahay kan oo kale ama lixdan iyo shan kun ama konton kun oo taageero waxa uu yaraan ilaalisa booliis aan ka yareen labaatan kun ilaa shan labaatan kun idinkuna maanta inaad maalidgaraysaan idinkoo intaas tiro aad uga yar nambar aad u yar ah inaad maalidgaraysaan garoomadii loogu talagalay ay ilaalin jireen caalamka amnigii nabadda meeshaas ahayd inay ku ilaaliyaan labaatan kun idinku maanta inaad ku ilaalinaysaan in aad u yar runtii waxa waaye karti iyo dadaal aad dheer tihiin ee kuwa asaagiin ah mar kale waa idinku bogaadinayn waa idinku ammaanaynaa waxaan rabaa ammaanta iyo bogaadinta shacabka idinkaaga imaanaysa ciyaartooyda iyo sidaas si lamid ah abaalkaas intaasba annagu mas-uuliyad ahaan wasaarad iyo xukuumad ahaan intaba waa idiin haynaa hadduu ilaa yidhaahdana koobka markuu inoo dhammaado munaasabadda jiri doonto dadka abaalmarinada lama abaalmarin doono dadka ugu mudan idinkaa nambarwan ka ahaan doono hadduu ilaa yidhaahdo dadaalka iyo juhdigaa ku bixisay runtii waxaan aaminsanahay idinkoo shacabkiina u turaayo u dhimrinaayo inaad mar waliba aad la shaqaysaan aad si nabada xasilooni ku maamushaan haddana si nabada xasilooni ay guryahooda ugu laabtaan howl saalan ma ahan howl aad u adag waaye mar kale waxaan rabaa inaa idinkaga mahad celiyo guud ahaan macallimiintiina saraakiishiina iyo dhammaan askarta idinkoo isku duuban sidaas si lamid ah waxaan rabnaa inaan idinka codsano sidaas si lamid ah waxaan rabnaa inaan idinka codsano codsi ka yimid bulshada qaybaheeda kala duwan waa runoo idinkoo aanan hubsidan inaad ummaddiina u dhimaysaan mararka qaabtiis laydin daqro laydin dhagaxyeeyo laydin dhibaateeyo haddana inaad dulqaad badan u muujisaan mar waliba waxaa la rabaa idinkaa mas-uuliyiinta ama mas-uuliyadda amnigaas iyo badqabka dadkaasi idinkaa qaatay qaranka u dhaartay mas-uuliyaddaas culus ilaahay la galgalo annaguna abaal iyo ammaan waa idinkaga haynaa waxaan rabnaa marka hal yaroo talo yar inaan ku darno fariin yar oo idinkaga timid bulshada qaybeeda kala duwan runtii message qurux badan aad dirteen dhinaca kale kuwa yaroo waxaa jiro dadka in laga qabto u baahan sida ciyaalka yaroo foodada maxay tole bulshada numbarka yar ka ah kuwaas ayagoo markaad qabanaysaanna waa in waa runo mararka qaarkiis in la kululeeyo wax meesha ku jiro waayo ninku tuuriyeenaayo in uu yaraan inaad kululeyso marka waxaan idinka rabnaa idinkuna xoogaa markaad kululaysaan inaad u dhimirisaan
kaasi waxa uu ahaa wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed bare maxamuud oo la dardaaramayay ciidamada ka hortaga rabshadaha ee markaasi hoosha adag ka haya garoonka staadia muqdisho dhanka kale markaan haddii aan eegno madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa baaq nabadeed u diray beelaha ku dagaalamaya deegaanka calaag oo kamid ah deegaanada hoostaga degmada ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe qoraal kooban uu soo dhigay bartiisa facebook ayuu madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed waxa uu markaasi u qornaa sidan waxaan ugu baaqiyaa beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanada soodinta shabeellada dhexe iyo hiiraan inay joojiyaan dagaalka soo cusboonaaday maalmihii lasoo dhaafay hay-adaha amniga iyo sidoo kale waxgaradka deegaanka waa inay markaasi kala dhex galaan dadka walaalaha ah ee isdilaya si looga fogaado colaad iyo daadinta dhiigga dadka ehelka ah ayuu ku baaqay madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ugu dambeyntii waxaan rajeynayaa ayuu yidhi dadka walaalaha ah ee markaasi inay ilaaliyaan diris wanaagga iyo wada noolaashaha in ilaahay markaasi ay uga baqaan daadinta dhiigga muslimka ah oo dhibaato badan ay ka dhalan karto
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad la socotaan warka duhure raadiyo dalsan markaana haddii aan eegno akhbaaraadka dibadda ruushka ayaa dalal kale waxa uu kala hadlayaa xaaladda cakiran ee markaasi ka taagan marinka khaza wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergio lafrof ayaa shalay magaalada new york ee dalka mareykanka kula kulmay wasiirada arrimaha dibadda ee iiraan turkiga iyo lubnaan ka hor kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo talaadada maanta ah looga hadlayo arrimaha bariga dhexe wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sheegtay in iyadoo lasii marayo abka fariimaha ee telegaraamka talaadadii kulamada labada dhinac ee diiradda lagu saaray waxaa ka dhacaya marinka khaza iyo suuriya iyo xaaladda kacsan ee badda cas wasaaraddu waxa ay sharaxday in lafrof iyo wasiirka arrimaha dibadda iiraan husein amiir cabdulaahi ay isla garteen baahida loo qabo xabad joojin deg deg ah oo laga sameeyo gaza iyo shuruudaha bixinta gargaarka bani-aadanme ee dalalka rayidka ah walaacan guud ayaa lagu muujinayaa xaaladda kacsan ee badda cas taasoo aada uga sii dartay ayaa lagu yiri bayaankan gudahaana dhageystayaal warkii aad kala socoteen idaacadda dalsan waa naga intaase nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel